sababtoo ah abaabay abaara ka diiday olaal la jara olay abaar aanay lamaada balku do-ashada ay ahaayeen markii intaasi la iska darsantay dadkii wal dabaateeyo haaya meeli malle xoolihii daaqiyaa yaraaday waldaag la raw mal aragaaw xoolihii meelle daagu ku halan lahaayeen walyar haddii halan lahaayeen toddobaatan kilomitir lixdan kilomitira jirta xoolihii ugadhoa xaalusay markihaa ororayaan qanta jidka kiraasa markay waraabaan qanta jidka kiraas hadii yaabaa ka dile markay saaseeta dadkana boqolkii bisiitan nololdhee wahayka herbakool xoolaha nool yaa itibaadoo saaranaay noolnola saaranaayki dadki haddii xoolihii basaas naqdeen may miile aha ku bahay in dadkiina sida xoolaha oo kale iyo nahaanbiyaan yaa suurtagal ee wakto dhow hadda ka hor walgaaji dilimile laakiin dhibaato weyn weyn ayaa hada derista walaalkay markaan haddii sida ete xoolihii haddii suuq la sheena neefkii neefkada mau mahe markaan dhibaato dambilaaraga hayso walaalkay
dhibaatada tieglow isin galanta ma ka haytan shacabkii madu may kula socotan xaaladiyo
shacabka tallaabo tallaabo iyo aan la soconna nololiyo qaabkii maraasa iyo wal kastaba walaalkay wal una dhahroognaana aan la soconna xaaladiyo dawladteeglow shacabka qaar way bada sheegay in ku bugtaaren deegaanada degmada tieglow iyo hambahe magaalada xudur may ku jaraan taasay
xaqiiqo waaye degmada tieglow dadki si inbadiyeen barakaceen hoolajatirana sakiyo ku barakaceen ilaa wal iligaas segle iyo doodool hargaakaas iyo dhulkugiirta walhagalee nagadeen dadweynaha degmada ka noolayana saas oo kale xudur ilaa todoba boqoloo qoys kale kooyti antaa roogan degmada xuddaa roogan kuwa kale beledinasaasan gadaayayihiin kuwa kale baydhooha galeen xamar walaa gale runtii dadkii baraacka milaaramiya ka dhihi walal qoysaskaa ku barakacay degmada tieglow iyo deegaanadii hoos ku emeegaw
qoysaska markii hore shan boqol sodomeyahayti hadda ilaa siid boqol oo kale yaa dibaan sida boqol oo kale difukoyntii haddii la iska dara siyeed boqoloo qoys
siyad qoos oo isin deegaankiina galantan kahayn xaaladiina adagda ma ysin qorshaysa mudane
walaalkay una markastaba qorshahaana way waahaa in oo dhibaatada shacabweynaha la kahaaya in una ku qaadnaya markasta iyo adeer garoohayna markaan mays oo hadda qorshahaana ee enay una degmadii dubankanagana wakto dhow haddii ilaahi aha in dhibaatada la kahaayona ku qaadna saasanin qorshae walaalkay marka qoysaskaasi ha ku barakeen deegaanada kan maamul ahaantin may gurmadaysin samayten qoysaskaasi
una dee unihiyo shacabkaana isku madaena laakiin qayla meel kasta yaadeensini kow markay haa barakaceen dawladda koonfur galbeed dowladobeed koonfur galbeed yaa gargaarkooya la suubidi ilaa todobaadii kamoodan haddana hay-adan i c f iyo walaayar siidi haddana injirooga laraaw garado yaa haddana barba wala siidi intaas wal ku badan halna dadka isku dhabaataysiyiin degmadii xudura roogan xaaladii oona haddee dadkii dadka xooga ee dhabaataysan walaalkay anka dambeyntii mudane gadoomiye ee bulshada ka dhugunsadahayd ama baheedo imaamul koonfur galbeed oo kama hanjeedii lahayd
ugu hanjeedii lahay walaalkay maadaama degmada tiyulu kuma data degmooyinka gobolka bokool amba dawladda koonfur galbeed si toos eg xukumaasa shacabshee iyo dadweynaha iyo mas-uuleeta may oo in sheegay dawladda in gargaar bani aadamnimo iyo gaabtii una degdeg inka nagada lahayn in la haniintaa kulayo fadaana haddii ilaahayda alla ka dhaka dadkan baahanwo dadweynehe masalan haan haa barakaci ma ahee kuwa kale deegaanka rooga iyo kuwa barakaci iyo kuxun hadda sacadan hadii la rooga dadkii eed iyo eeda dhabaatan hayta labaada diniba markan waay oo ka baaqey ama dawladda koonfur galbeed ha ahaato ama dawladda federaalka ha ahaato gobolkan hadda waylika suubiyay gud gudda abaareed oo goboleed yaa la suubiyey koonfur galbeedna saas oo kale dawladda koonfur galbeedna haras baana guddigaas oo kale suubiday dawladda federaalka haras oo ole kala suubiday geekaba banaanka oo dhan way inka weernay oo danaanbaha oo haayay in hay-adaha samafalka walay gobolka haay layska weer is aragna baahida bulshooyinkan oo gobolka dhanka nool in taabkii linku horseeda lahay masiibadan dadkan oo abaartan wadato olaada wadato si linku horseeda lahay in iska kaashana ganacsatada xodor maamuladii odayaalkii dhammaantiyo yaa is afgoranay sidii ambahiyadaha samafalka caalamiga ee kuwa internationalka ah ama kuwa u n ka ee amba locaalka ee dhammaanto iyo dawladaha federaalka iyo koonfur galbeedba in umadoosigika gargaarin lahaaye oo amba dheeladaan muujiyaan meelin dhabaataha ku socota dadkii xoolaya dabargoyahaya xoolahay dhamhado hayaan dadkii walma hayaan markaan ma imbaahinyiin ah oona sheegay in dadka gargaar degdeg ee lahaladeer ciidamadana la taakuleeyo si degmadiiyo dhaqse nagada lahaayeen yaan ka baaqay walaalkay ciidan maasanta guddoomiye